markii ugu horreysay waxay dowladda federaalka si rasmi ah u shaacisay in ciidamada etoobiya ay kasii mid ahaan doonaan duulaanka shisheeyaha ee soomaaliya xilli waayihii ugu dambeeyey ay dowladdu sheegtay in ciidamada etoobiya ay ka baxayaan dalka haddii taas ay dhici waysana ay u aqoonsanayaan ciidamo gumaysi ah wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa war ay soo saartay waxay ku sheegtay in dowladda federaalka ay diyaar u tahay inay soo dhoweyso codsiga ugu yimid in etoobiya ay qayb ka noqoto ciidamo cusub ee qaybta ka noqda duulaanka ee yusom oo ah shaarbada loo sameeyey ciidamadii shisheeyaha ee horey loogu yeeri jiray atmis wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka ayaa sheegtay in tallaabadan ay ka dhalatay booqasho ay muqdisho ku yimaadeen wafdi ka socday dowladda etoobiya kuwaas oo u yimid muqdisho inay kasoo dhaadhiciyaan dowladda federaalka in etoobiya ay sii wadato duulaankeeda soomaaliya iyadoona laga ambaqaadayo heshiiskii ankara ee la siixay kow iyo tobankii diseembar iyadoo la raacayo mabaadiida iyo baaqa ankara dowladda federaalka waxay ku adkaysanaysaa sida ay ugu go-on tahay xaqiijinta fulinta heshiiska la gaaray waxayna u aragtaa in mabaadiida heshiisyadaas ay aas-aas u yihiin kubacyo iskaashiga wax ku-olka ah ee u adeega danaha labada dhinac ayaa lagu yiri warkan dowladda federaalka ka soo baxay danta ay etoobiya ka leedahay ayna dowladda federaalka sheegayso inay fulinayso waa inay qaadato badda soomaaliya madaxda etoobiyaanka ah ayaa marar badan ku celceliyey inay wax gorgortan ah ka galeen inay helaan bad iyagu ay maamulaan taas oo ka dhigan in xasan sheekh maxamuud uu qaadayo dowrkii hore looga bartay ee ahaa in ummadda soomaaliyeed uu gumeeyo nasaarada etoobiya